wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta puntland ayaa magaalada boosaaso ka daafurtay tababar ku saabsan kaaliyaasha sharciga ee bulshada kaasoo socon doona muddo saddex maalin ah tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay ardayda barata kuliyadda shareecada mas-uuliyiinta garsoorka kaaliyaasha maxkamadaha iyo martisharaf kala duwan maxamed xidig iskuduwaha wasaaradda cadaaladda puntland iyo maxamed jeelle oo xubin ka ah wasaaradda cadaaladda puntland ayaa si wadajira uga waramaya tababarkan
oo socon doona saddex maalin kuna saabsan sidii loo xoojin lahaa waajibaadka iyo mas-uuliyaadka kaaliyaasha sharciga ama waxaa la dhaha community paralegalist iyo justice community justice promoters si loo xoojiyo wacyiga bulshada ee arrimaha sharciga waana qawaaniin ama principles mas-uuliyad wasaaradda cadaaladda ay ka saaran tahay arrintaasi waxaa weeye siday kala shaqale jaamacadda badacas oo barnaamijkan qayb ka ah ayna astaan u tahay istaraatiijiyadda wasaaradda cadaaladda ee dhanka batnashibka iyo waxaa weeye wada shaqaynta hay-adaha kala duwan hadday noqon lahaayeen macaahidda waxbarashada jaamacadaha dugsiyada macaahidda waxaa weeye culumta iyo daraasaadka dhammaan qaybahaasi si waxa weeye qorshayaasha horumarinta cadaaladda labada kun labaatan iyo shan labada kun labaatan iyo sagaal tababarkan ayaa door ka qaadan doona dardargelinta iyo dhammaystirka howlaha sharciga ee looga baahan yahay kaaliyaasha sharciga